جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuusoo dhowaada dhegeystayaal warkaa subaxa idaacadda islaamiga alandalus qodobada aad ku maqli doontaanna warkeena subax waxaa ka mid ah markas taabacsan wasaaradda gaashaandhigga saliibiyadda maraykanka ayaa daabacay daraasad uu ciwaan uga dhigay soomaaliya waxay qarka u saaran tahay inay isku bedesho dowlad jihaadi ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulgoofka ay ku hayso kooxda hirdada soomaaliya maamul goboleedka gaaloraaca ah ee isku magacaabay somalilan ayaa soo saaray amaro ka dhan ah diyaaradaha ka duula magaalada hargeysa ee sii mara magaalada muqdisho wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowraha qoongorosi ah usoo xirtay maamulada iyo macalimiinta iskuullada ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas boqolaal qof oo kamid ah bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada diinsoor ee wilaayada baay ayaa ka faa'iidaystay xamlo dacwi ah oo gaartay deegaanadaas guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee degmada tiiglow ee wilaayada islaamiga ee bakool
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax jimco ah taariikhduna ay tahay soddonka bisha jamaadul awal sannada kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan markas taabacsan markas taabacsan wasaaradda gaashaandhigga saliibiyadda maraykanka ayaa daabacay daraasad oo ciwaan uga dhigay soomaaliya waxay qarka u saaran tahay inay isku bedesho dowlad jihaadi ah sida warbixinta warkan uu ku eegayo nuur cali warsame markiska daraasaadka caalamiga ah iyo khubaro amni oo reer galbeedka ah ayaa mar kale bilaabay inay xaalad qoos ah ka muujiyaan masiirka kooxda eridada soomaaliya iyo nidaamyada dabadhilifka ah ee soomaaliya ka jira kuwaasoo hadda wajahaya caqabado buuro ah soomaaliya waxay qarka u saaran tahay inay isku beddesho dowlad jihaadi ah ayaa cinwaan looga dhigay daraasadan oo uu daabacay markaska afrika ee daraasaadka istaraatiijiga ah taasoo ka kooban lix iyo toban bog waxaana looga faalloonayaa xaaladda soomaaliya ee marxaladan mustaqbalka waxaa la filan karo iyo isbeddelka xagga siyaasiga ah iyo kuwa militari ee fagaaraha hardanku ka socda ka muuqda dhaqdhaqaaqyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalladooda jihaadiga sii kordhiyey sannadidii lasoo dhaafay siyaasadaha isdiidan ee maamulada dabadhilifyada ah ee dalka ka jira quwadaha saliibiyiinta oo bilaabay inay hakiyaan maalgelintii ay ku bixin jireen nidaamka ridada qalqalka iyo jahwareerka ka taagan howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta arrimahaasi oo isbiirsaday ayay daraasaddu sheegaysaa in soomaaliya ay xilligani marayso xaalad kala guur ah dalkuna uu taagan yahay isgoys saadaashuna ay u muuqato in muqdisho uu hanan doono nidaam islaami ah markiska daraasaadka istaraatiijiga ah mar uu falanqaynayay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo howlgalladii ay tobankii bile lasoo dhaafay ka fuliyeen duleedka caasimadda ayuu leeyahay markii al-shabaab bilaabeen duulaan weyn oo ay ku qaadeen inta badan bartamaha soomaaliya bishii abriil labada kun shan iyo labaatanka diblomaasiyiinta ku sugan caasimadda soomaaliya waxay bilaabeen inay isweydiiyaan su-aalo halis ah kuwaasoo ay ka mid yihiin mau ag tahay in magaalada muqdisho loo qabsan doono sidii kaabuul ay taalibaan ula wareegtay iyo sida dimashik loo qabsaday warbixintu waxay leedahay al-shabaab waxay si fudud uga qabsadeen maleeshiyaadka murtadiinta magaalooyin istaraatiiji ah markii la gaaray bishii julaay dagaalyahanadu waxay si weyn u go'doomiyeen caasimadda wayna u soo dhowaadeen iyagoo u jirsaday wax ka yar konton kilomitir gudaha muqdisho xataa waxay dhiseen barkontaroolo oo ku teedsan duleedka magaalada safaarado badan oo shisheeye oo ku yaala magaalada ayaa loo daadgureeyay shaqaalahooda aan muhiimka ahayna dalka kenya hase ahaatee si lama filaan ah oo aan sababteeda la caddayn taqadumkii al-shabaab uu istaagay taasi waxay nidaamka muqdisho ee go'doonsan siisay fursad ay ku sheegtaan guul halka falanqeeyayaasha ka shakisan xaaladda ay isweydiinayaan goorta uu mar kale weerarka dib u bilaaban doono ayaa lagu yidhi daraasadda xaaladda soomaaliya way sii xumaanaysaa waxaana arrintaasi keenay arrimo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin kacdoon jihaadi ah oo xoogaysanaya howlgalka nabad ilaalinta oo hakaday khilaaf siyaasadeed oo gudaha ah iyo loolan juqraafi siyaasadeed oo gobolka ka taagan maamulka dalka ka jira wuxuu si dhab ah u maamulaa oo keliya muqdisho iyo dhowr magaalo oo hoos yimaada waa caasimad weyn oo ay joogaan diblomaasiyiin fara badan iyo ciidan niyad jabsan oo aan waxqabad lahayn ayuu markiisku sii raaciyey taxliilkiisa ku saabsan xaaladda taagan haddii aan isbeddel weyn oo dhab ah la samayn mustaqbalka dhow waxaa dhici kara burburka dowladda federaalka iyo in al-shabaab ay qabsadaan caasimadda dalka arrintaasoo saamayn ku yeelan doonta gobolka oo dhan ayay leedahay warbixintu daraasadda oo sii socota ayaa soo hadal qaaday weerarkii ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xaruntii sirdoonka riddada ee godka jilcow waxayna sheegaysaa in mujaahidiintu ay burburiyeen macluumaad sirdoon oo muhiim ahaa ayna xabsiga ka sii daayeen tobannaan maxaabiis ah dagaalka ay wadaan al-shabaab wuxuu socdaa ku dhowaad labaatan sano maanta waxaa kooxda ay gacanta ku haysaa ku dhowaad boqolkiiba soddon dhulka soomaaliya taasoo aad uga badan inta ay maamusho dowladda federaalka ah ee jilicsan ee muqdisho fadhida sidaas waxaa yidhi falanqeeyo uu markiisku soo xigtay hadda al-shabaab waxay wadaan abaabul ciidan oo xooggan oo ku wajahan muqdisho waxayna kordhiyeen weerarada gudaha caasimadda bishii oktoobar labada kun shan iyo labaatanka koox ka tirsan al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xarunta muqdisho ee hay-adda nabad sugidda iyagoo burburiyey xog sirdoon oo aada muhiim u ah islamarkaana sii daayay tobannaan maxaabiis ah dhacdadaasna waxay ka dhacday meel dhow oo ka agdhow qasriga madaxtooyada villa soomaaliya ayay warbixinta soo xigatay awoodda jilicsan ee maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ah astaanta tabardarrada iyo fashilka kooxda riddada soomaaliya mar ay daraasaddu ka hadlaysay ayayna leedahay si kastaba ha ahaatee awoodda al-shabaab mar walba waxay ahayd muraayad ka tarjumaysa tabardarida dowladda soomaaliya inkastoo in ka badan labaatan sano la geliyey maalgelin ballaaran iyo balaayin dollar oo ku baxay tababar iyo qalab haddana ciidanka soomaalida weli ma awoodo inuu sii wado howlaha sugidda amniga goobaha la qabtay khudbad uu ka jeediyey baarlamaanka bisha nofembar labada kun shan iyo labaatanka ayuu odowaa yuusuf raagay wuxuu shaaca ka qaaday in toban kun ilaa iyo shan iyo toban kun oo askari lagu dilay ama lagu dhaawacay dagaaladii dhacay saddexdii sane ee u dambeeyey ciidanka soomaalida wuxuu la tacaalayaa caqabado badan oo ay ka mid yihiin hoggaan daciif ah musuq maasuq kala duwanaansho ku jira heerka tababarka iyo ku tiirsanaanta ciidamo beeleed u janjeera hogaamiyaha markaasi jooga halkii ay ahaan lahaayeen ciidan qaran oo midaysan arrimahan waxay qasbeen nidaamka muqdisho in si aad ah uu ugu tiirsanaado howlgalka midooda afrika ee ayusom si loo sugo amniga isla wakhtigaas faragelinta siyaasadeed villa soomaaliya ay ku samaysay howlgalka waxay wiiqday awooddii ayusom waxay abuurtay jahwareer ku saabsan hoggaanka iyo amarka waxayna dhaawacday taageeradii dhaqaale ee deeqbixiyaasha taasoo khatar gelinaysa in la yareeyo ama xitaa lasoo afjaro howlgalka warbixinta oo sii socota ayaa soo hadal qaaday markaan doorka ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya iyo caqabadaha ay wajahayaan daraasadda ayaa sheegaysaa in maalgelin la-aanta haysata isbahaysigaasi keeni karto inuu istaago howlgalka khatarna uu galo nidaamka riddada iyadoo ay jiraan kala duwanaanshaha arrimaha gudaha iyo kuwa juquraafi siyaasadeed haddana mustaqbalka dhow ee soomaaliya wuxuu si weyn ugu xirnaanayaa mustaqbalka howlgalka midooda afrika ee ayusom ku dhowaad labaatan sano oo howlgalkaasi ku sugnaa soomaaliya kadib daalka haysta deeqbixiyaasha iyo hubanti la-aanta dhaqaale ee ku saabsan mustaqbalkiisa waxay horseedi karaan in la dhimo ciidamadiisa ama xitaa in gebi ahaanba laga baxo dalka maraykanku wuxuu ka soo horjeedaa in la isticmaalo hanaan cusub oo qaramadii midoobey wax loogu yeera u oggolaan lahaa in dhaqaalaha asaasiga ah ee qaramadii midoobey lagu maalgeliyo aysom dhanka kale deeqbixiyaasha oo ay ku jiraan midowda yurub iyo boqortooyada ingiriiska iyagana kama go'na inay si iskoodah u daboolaan baahida dhaqaale ee sii kordhaysa natiijo ahaan awoodda aysom shakil-aan way daciifi doontaa waxaana suurtagal ah in loo bedelo keliya ciidan ilaalo oo u xilsaaran dekedda muqdisho garoonka diyaaradaha iyo aagga cagaaran ee diblomaasiyiinta shisheeye haddii uusan imaanin ciidan cusub oo labageesood ah oo ka imaanaya mid ka mid ah xulafada dhow ee soomaaliya fursadaha dowladdu ku sii jiri karto kadib marxaladaasi si weyn ayay u yaraan doontaa howlgalka midowda afrika waxa uu wajahayaa dhaleecayn ballaaran oo ku saabsan muddadiisa dheer kharashka badan ee ku baxa iyo ku guuldaraysigiisa inuu xasiloonni waarta ka abuuro dalka gebagabadii maruu markaska daraasaadka istiraatiijiga ah ee afrika uu cabirayey mustaqbalka soomaaliya gaar ahaan kan kooxda riddada ayuu sheegayaa in asimaadka iyo fadqalaalaha uu hadda nidaamkaasi dhex dabaalanayo ay soo dadejinayso burburkiisa isagoo leh iyadoo ay soo dhowaanayso dhicitaanka mudaxileedka labaad ee dowladda federaalka soomaaliya waddanku wuxuu u sii jiidayaa dhanka geeska xaalad murugsan oo dhinacyo badan leh mid dastuur ah mid siyaasadeed mid doorasho mid dhaqaale iyo mid amni kuwaasoo intooda badan ay yihiin kuwo dalka iskiisa u samaystay go-aanka ah in la qabto doorasho aanan loo sinayn ama in aana doorasho la qaban wuxuu khatar gelinayaa hawshii siyaasadeed ee horeba u jilicsanayd isagoo u jiidaya xaalad keeni karta burbur buuxa taasi waxay abuuri kartaa xaalad ay mucaaradka hubaysani ku soo galaan waddooyinka muqdisho taasoo wiiqi karta kalsoonida iyo awoodda dowladda oo horey u liidatay dulqaadka deegbixiyaasha caalamiga ah ayaa la tijaabin doonaa maadaama taageeradoodu ay weli tahay lafdhabarta dhaqaalaha nidaamka ka jira muqdisho iyo maalgelinta kharashaadka howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya dhanka kale xisaabaadka istiraatiijiyadeed ee al-shabaab si tartiib tartiib ah ayay ugu sii jeedaa qabashada caasimadda iyaga oo fursadaha u arkaya kuwo sii kordhaya markaa dowladda federaalku sii tabar dhigto mahadsanid abuushiiba dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee deegaanka goofgaduud buuray ee hoostaga magaalada baydhabo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulboobay ku hayso kooxda riddada soomaaliya xasaam carafaad ayaa ka waramaya shacabka ku dhaqan waaxda kordama ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey burburi lagu sameeyey dhulkooda kaasoo qaybka dhulboobka kooxda riddada xasan gurgurta ay ka wada magaalada muqdisho dadkan dhulkooda la burburiyey ayaa sheegay in maleeshiyaad badan oo murtadiina lasoo duldhigay kuwaasi uu watay sargaal murtada oo darajadiisa lagu sheegay janaraal waxayna sheegeen inay dhibaateeyeen dad shacabay waayeelo ku jiraan kadibna burburin kula kaceen dhulkooda iyagoo warbaahinta la hadla ayay sheegeen dhulalka la boobay ay saraakiisha koox hardada burburisay ay yihiin kuwa gaar ay u leeyihiin una haystaan sharciyo saxa waxayna soo bandhigeen dukumentiyo iyo sawir loogooyin waxayna sheegeen inaysan aqbali doonin in dhulkooda la yska qaato waxayna tani qayb ka tahay dhulboobka xargaha goostay ee madaxda riddada ay ka wadaan magaalada muqdisho kuwaasoo si isku mid a u dhaca dhulka hantida guud iyo midka gaarka loo leeyahay waxaan doonaynaa marka xadgudub baa ka dhacay meeshan waxaan la filinayn baa ka dhacay annagu dhulkeennu waa dhul dukumentaati ah waa midka aan gacanta ku wada hayno haddii dawladii leedahay dhulkan haddii obbosiyo yahay intaba annagu diyaar waxaan u nahay inaannu ka uleelno haddii aan leenahon ah xaq u leenahayna in nala daayo oo dulmiga nalaga daayo yaanala dulminin hanalaga daayo dulmiga waxa alla wixii markaan na soo weerara inaan iska difaacanno annaguna diyaar baanu nahay markan maalintii dhoweyd ee nala weeraray ee maaragta nala galay maantay gaadniid ma jiro waa soo jeednaa maantay yaana lagu soo lugoyn dhulkaas aan fadhinno waa dhul sharciya waa dhul dukumenti leh waa dhul maaragtay la yaqaano diyashayaal dhulka loo yaqaano weeye warqadahaas aan wadno kulligood waa warqadii inaxa saacadda uu wareejiyey saddex iyo afar jeer ay marayaan ma garad saddex jeer ayaa la wareejiyey midka ugu yar saddex jeer baa la wareejiyey waa dhul maaragtay qaali ah oo lacag badan jooga oo konton kun oo doolar la kala siista nusbooskiisa dhulkaasu dadkii iibsaday iyo xoolihii iibsaday rag baa ku ciyaaray guryahoodii jajabshay maalkoodii baabi'iyey hantidoodii dhulka dhigay dadka dhulka yaga annaga ku tuntay oo xoolaha yaga baabi'iyey oo dadka yaga baabi'iyey oo guryaha yaga markaan subaxii ka shaqo tagna ku tuntay dowlad manaxaana oo cid allayaala cidday aragto ku tumanaysa dowlad lama yidhaah maantana waxa lanagu sameeyey waxa weeye wax aan qaab dowladeed ahayn weeye waa qaabkii jamhadaha waa qaabkii boobka waa qaabkii dacdarada waxaan ka cabanaynaa oo annagu aan ka cabanaynaa oo meeshaan aan uga cabanaynaa nimanka milatariga ah oo dhulka yaga jajabshay oo meeshaa ku baabi'iyey oo uu madaxda u yahay ninka la yidhaahdo daa'uud uu hor socdo wax iyo cidda wadata oo tiri dhulka noo jajabi kuwa ka dambeeya asagaa yaqaan laakiin annagu daa'uud aan meesha ku aragnay dhulka yagana ninka jajabiyey waa asaga dhulka yaga waa burbursan yahay gurigii aniga aan lahaa waa ka hal cad oo nool laguma arko hal cad oo keligiisoo nool laguma arko idaacadda haddaan horgeynaya annagu sharci maaragtay koobi ma haysanno waxaan haysanaa sharci dukumentii saxa maxamed seed baan haysanaa oo dadka qowlaysatada ah doonaya xaqa maaragtay muslimiinta inay qaataan doonaya kuwaas inala ka qabto ayaan doonaynaa insha allah saxaafadda saasaan u sheegayna cid kastoo ay khuseydana waa inay si ugu dhaqsiyaha badan inay u soo farageliyada arrintan waxaan nahay annaga dad masaakiinaho oo degan xaafadda la yidhaha kordamac asaleh awowehen ku duugan yahay waalidiinta ka horraysa ku duugan yihiin annagana lagu dhalay annaga ilmo kusii dhalnay markaa dee dadka hadda annaga dhulkeena raadsana inana dhacoona baabiyaha rabaan annaga awowyaashan ku duugan yihiin ayayaashan ku duugan carruurtayna ku duugantaha koox xirdad ayaa sii kordhisay dhulbaabka xoogan ee ku hayso shacabka ku dhaqan gudaha iyo dileedka magaalada muqdisho mahadahsanid casaam maamul goboleedka gaalaraaca ah ee isku magacaabay somalilan ayaa soo saaray amara ka dhan ah diyaaradaha ka duula magaalada hargeysa ee sii mara magaalada muqdisho warbixinta warkaas waxaa inoo hayaa cabdiqani maxamed maamul goboleedka gaala raacah ee isku magacaabay somalilan ayaa amaro cusub ka soo saaray dadka ka dhoofaya madarada maamulkaasi ee sii maraya magaalada muqdisho wasaaradda duulista iyo madarada maamulka shahadala dirirka somalilan ayaa tan ku micneeyey inay tahay tallaabo looga hortegayo waxa ay ku sheegeen khatar amni go-aankani waxa uu kusoo beegmayaa xili ay kor u kacday arrinta la xiriirta nidaamka hawada ee soomaaliya dhowaan ay ahayd markii kooxda ridada soomaaliya ay soo saartay nidaamka ifisaah ee ay somalilan ka carootay maamulada fadhigoodu yahay muqdisho iyo hargeysa ayaa khilaafkoodu meeshii ugu sarreysay gaaray isbuucyadii u dambeeyey waxayna kooxda gurguurteen mar kale soo rogtay in gaadiidka badda ee soomaaliya aada ay iska diiwaangeliyaan nidaam la mid ah kii ifisaah ee fashilmay mahadahsanid cabdiqani wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowraha qoongororsi ah usoo xirtay maamulada iyo macalimiinta iskuullada ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas cuhmaan axmed uubow ayaa faahfaahinaya warbixintaas waxaa degmada jilibo ee lagu soo gebagabeeyey dowra muddo asbuuc ah u socotay macalimiinta iyo maamulayaasha inta badan macaahidaha iyo madaariista ka furan afarta degmo ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dowrada oo lagu dardaragelinayay tayada waxbarashada iyo kor u qaadista xirfadaha macalimiinta ayaa waxaa kasoo qayb galay inta badan macalimiinta ka howlgalaha degmooyinka hoos yimaada wilaayada munaasabadda xiritaanka oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada culimo iyo marti sharaf kala duwan waxaa ugu horeyn ka hadlay sheekh maxamed balli oo dardaaranno wax ku ool ah u jeediyey macallimiintii dowladda dhammaysatay xulummadii baa tihiin cilmigii sharciga ahaa iyo kii tajriibiga ahaa labadaba ummadda baray walaalayaal macnaa jiilkaas maanta ilaahay subxaanahu watacaala uu joojiyey jubbada dhexe dadka wax laga weydiinayo culum macallimiintahi waa idinka weeye walaalayaal ilaahay amniga iyo jihaadka iyo istiqraarka iyo nabadda ilaahay uuna siiyey awala marka marka waa dardaaran ilaa waa duruustii allaha idinku anfaxo aad soo qaadateen midda ugu horreeya waxa weeye dardaarankaan odhanayahay inaan dareenno dhammaanteen macnaa in ilaahayna muraaqabaynayo camalka aan hayno qof kasta waxa weeye inuu dareemo in ilaahay subxaanahu watacaala uu taalacanayo intaasi kadib macallimiintii dowladda ka faa'iidaysatay oo la hadlay warbaahinta islaamiga ee landalos ayaa waxa ay ka warbixiyeen duruustii ay ku qaateen dowladda kuwaas oo diradda lagu saarayay habka casriga ah ee waxbaridda maareynta fasalka iyo kubcinta xiriirka macallinka iyo ardayga darsiga ugu horeeyo waxaan qaadanay alwarac midda labaad alamaana waxaan kaloo qaadanay maada la yihahda alghaswu alfikri waxaa ka mid ah idaarat lwaqti fanu lilqaa waxaa kaloo qaadanay sifaat almucallim annaajix tilmaamaha laga rabaa in waan qaadanay qof walba marka waxaa la rabaa inuu arrintaa ku tilmaanaado ayaa la doonaya waxaan kaloo qaadanay idaarat اlfasli wa dabdihi waxaan kaloo qaadanay waaqicu lmuslimiin alyowm si ma garanaysahay wadcigaas ma garanaysahay aadka u xuna muslimiinta ay ku jiraan aan wax ka bedelno dadkii wax ka bedeli lahaan aan usoo saarno macnaha dadkii wax ka bedeli lahaan aan usoo saarno waxaan kaloo soo qaadanay taxdiiru darsi waxaan kaloo soo qaadanay alimlaa aan soo qaadanay oo maadooyin ka mid ahaa almucalim huwa saaxibu risaala waxaan kaloo soo qaadanay ahamu waajibaati almucalim qof walbana waxaa raba waajibkaas inta daacadiis inuu guto waxaan soo qaadanay tadwiiru daat waxaan kaloo soo qaadanay aljidiyatu fi lcamal waxaan kaloo soo qaadanay min ahdaaf altarbiya alislaamiya waxaan soo qaadanay fanu tacaamuli maca alaba waxaa kaloo aan soo qaadanay amnu lmacluumaat waxaan kaloo soo qaadanay wadcu likhtibaaraat waxaa jiray duruus si gooniya saamayn igu lahayd sida macalinka oo facaalka ah oo kale sida ilqaha oo kelimada loo jeediyo oo kale waxyaaba fara badan oo aniga saamayn igu lahaa baa jira ama aad maaragtay ii saameeyey aad baan ugu faraxsannahay dowladdaas waxayna socotay muddo oo toddoba cashaa taasoo si fiicanna naloo soo agaasimay aad baan u soo dhowaynaynaa sanad walba inay soo noqotona
sidoo kale golaha salaadiinta jubbada dhexe oo munaasabadda goobjoog ka ahaa ayaa si diiran uu soo dhoweeyey dowladan iyagoo sheegay in kor u qaadista waxbarashadu ay tahay tiir muhiim ah oo bulshada lagu horumarinayo macallimiintii iyo maamulayaashii walaayadda islaamiga ee jubbada dhexe oo hal makaan fadhiyaan muddo usbuuca dowro ay u socotay sagaal iyo toban dirsi qaateen ma sahlana midho dhalka ka soo bixi doono ilaahay idinkiis waannu ku faraxsannahay ilahay waxaan leeay idinkan ha idin xifdiyo si khaasa waxaan u mahad celinaa maktabka tarbiyada iyo tacliimta ee walaayada islamiga jubbada dhexe waxaan leenahay jazaakum allahu khayr axsan allahu ilaykum ilaahay amhaashiina allah badiyo maamulka islaamka allah noo xifdiyo walaalayaal ammaana la idinku oogay dushiina ammaana saaran waxa haysaan waa jiilkii mustaqbalka jiilan bacda jiilwa waa nicmaysateen khayr fara badan aa hesheen insha allahu tacaala wixii ayagana waxay u baahan yihiin in la dhaqangeliyo carruurtaas walaalayaal u naxa oo u tura ilaahay uga cabsada waxaa lidiin keena qof aan wax aqoonin ama ha yaraada ama ha weynaada qofkii waxaad ka soo saaraysaan qof mugdi ka baxay ee maalin u baxay baad ka soo saaraysaan ilaahay ha idin xifdiye waxaan rabnaa marka arrinta ayada iyo dadaalkaas inaad labalaabtaan ummadda aad u dadaashaan qof walba dabeecaddiisa warka barteen qof walba dabeecaddiisa inaad maxaan ku radaa aad kula dhaqantaan ood ummadda maxaan ku hore u waddaan waa idinka rabnaa ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo macallimiinta u jeediyey dardaaranno qiimo leh dhammaanteen waxaan ku jirnaa dhufays ama godyaan ku jirnaa naloo diray mid walbana waxaana laga rabaa fakhrigiisa inuu adkeeyo dhuujiyo xaggiisa aan islaamka laga soo gelin yaana laga doonaya insha allahu tacaala idinka marka wax ugu weyne laydinka rabo waa inaad ummaddii jiilka u soo baxayo ee u soo kacayo gabdhe iyo wiilalba leh inaad waxbartaan tarbiyaysaan wey arday aqoonna leh jaanibka kaleetan akhlaaqdiisu ay fiican tahay yaa rabaa bulshada muslimiinta inaad u soo saartaan ficlanno inta hadda maktabkan la dhisay ardada maktabkan uu soo saaray ilaahay unbay u xisaabsan yihin subxana wa tacala aad iyo u farabadiin makaatiibta camalkao dhan way ku wada jiraan maanta maktab walbo camal ka mid ah haddaad tagto kama weynaysa arday ka soo qalanjibiyey macaahidda madaariista mu'asasaadka tacliimiga ee maktabkaanu uu maamulo min dugsi hoose ka soo bilaaw ilaa heer jaamacadeed ba ha noqoto aakhiradeenna iyo adduunkeenaba si ay u badbaado jazaakum allahu khayran macalimiinay waan idiin mahad celinaynaa ilaahay ajirkiina ha badiya safarkii aad soo gasheen iyo kaad u laaban doontaanba ilahay subxana wa tacala miisaanka xasanaadka allah idinkuu dara sida shalayba nabad aad oogu timaadeen ayaan ilaahay idiin weydiinayaa nabad inaad guryihiina oogu laabataan oo ilahay nabad geli idinku geeya ilahay subxaana wa tacaala idiin weydiinaynaa dowradii toddobada maalmood inoo socotay khayrkii iyo nicmadii aan ka faa'iidnayna waxaan isu dardaarmayna insha allahu tacala dee ummadda kale aan mas-uul ka nahay inaan wada gaarsiino kuna dhaqanno wixii cilmiga aan qaadanay wajazaakum allahu khayran dowladiinna waa inoo xiran tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dowladan ayaa qayb ka ah dadaalka iyo juhdiga lagu horumarinayo shaqada waxbaridda ee wilaayada iyadoo ay wilaayadu xoogga saarayso tayeynta macallimiinta iyo kor u qaadista adeegyada aqooneed ee bulshada boqolaal qof oo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada diinsuur ee wilaayada bay ayaa ka faa'iidaystay xamlo dacwi ah oo gaartay deegaanadaas sida warbixinta warkan ugu faahfaahinayo bashiir muxiidiin abuayman xamlo dacwadeedkan loogu magacdaray kun caaliman oo mutacaliman weli waxa ay si dardar leh uga socotaa degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay halkaas oo risaalada tawxiidka lagu gaarsiinayo dadka muslimiinta xamle dacwadeedkan uu shacaarkeedu yahay alcilmu waalcamal hadda waxaa ka faa'iidaystay boqolaal ka mida bulshada ku dhaqan deegaana hoosaga degmada diinsoor ee wilaayada islaamiga ee baay boqolaal qof oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn si weyn ayay uga faa'iidaysteen xamladan iyo dowlad sharci ah oo loo qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanada ay ducaad u gaareen waxaa ka mid ah booshaal raaxoole iyo deegaanka cadaadgeri oo dhammaanba hoosaga degmada diinsoor haddaba intii ay socotay xamlada raggii ducaadda ay ka qayb qaadanaya ayaa qaarkood su'aalo weydiinayay bulshadii ay la kulmayeen كم أقسام التوحيد ثلاثة سدح واي توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به التوحيد ما أعظم ما نهى الله عنه ما أع- أعظم ما نهى الله عنه الشرك ما هو الإحسان
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ugu dambeenna bulshada ku dhaqan deegaanada hoosaga degmada diinsoor ayaa aad u soo dhoweeyey xamladan dacwiga ah iyagoo ka warbixiyey siday uga faa'ideen ugu dambeenna dalbada in loo soo kordhiyo xamalaadka noocan ee tawxiidka lagu barayo bulshada anoo magaaga ii ee bilaal cabdulaahi cali oona rooga deegaanka cadaadgeri oo hooseeyo degmada diinsoor gobolka baay muddo oo maaragtaa tuma iyo kow bere e maynan socotay dowra oo maaragtaa culmo oo ducaad ah oo dacwatu riif wida oo maaragtaa ku socda walaayada islaamka gobolka baay ku socda ayaana deereen maynala roogana muddo tuma iyo kow maalmood eh walbadan ku faa'iidnay alxamdulilaah walaanu ku faa'iidnay mayaba ku mid ahaay toba badan ku faa'iidnay kutubta ku faa'iidnay mayba ku mid ahay tafsiir tafsiir alqur'aan kariim ee la akhri ee caqiidada asaasiyaadki asaasiyaat uddiin iyo alarbicin atacasub fi dami tacasub alqabaliy ee kutubo badan iyo waajibaat almutaxatimaat yaa ku faa'iidnay alxamdulilah uma alxamdulilah ee mayba aan ka mahadnagaana intaasi ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan oo hana deersiyey dacwadaas oo maaragta culimmadaas haninga deer hana deersi yaan ka mahadnagaan bacdallaahi ee xarakatu shabaab almujaahidiina maaragta aan ka mahadnagaan amiir shan korey abi cubayda xafidahu llaahu iyo ee waalaga gobolka ee abu jacfar ee sina xafidahu llahu laa xifdi anoo ka bilaabo maaqay la arhaw ibraahim xasan aadam in la arhaw mayban in socotay meelan la arhaw deegaanka la arhaw booshaal mayba ka socotay dooro een kitaabo badan iyaminaan ininka akhri kitaaba do- meelan ininka akhri mayba kamid aha kitaabka la arhaw tafsiiru lqur'aan oo ilaa suurat laclaa in linin akhri mayba kal ninkigay een kitaabka usuulu thalaath kitaabka la arhaw alwaajibaat almutaxatimaat iyo ninkigi kitaabka ninkigi may bahaay alarbacuun fii dami tacasub alqabaliy iyo ninkigi maykba kal ninkigay kitaab asaasiyada ee ninkigi marka insha allahu biidn illahi tacaala ilaahay fadlashay si wanaagsan ee kitaabadii haninka dhammaadeen geeka mayba roogna xafladii oo kitaabadii gebagabadii roogna maybaan mahnagaana awalan alla subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala xaani alla ka anfay oo meena miraasha guudan allah nay dhega الله أكبر mayba walaayada guud ahaan iyan maxdiyaan gaar ahaan walaayadii degmada iyan maxdiyaana oo dowladan mayba waa guud ahaan walaayada nin gaabgaabadii Ee, anoo magacayga la yidhaahdo nuura cali rajiyow waxaan maxaan ku yidhaahdaa bogaadin usoo dirayaa culamo noo timid oo xagga walaayada naloogu soo diray ilaa hore ga- gobol ilaa iyo degmo ayaan u bogaadinayaa waxayna doori ku qabteen ee, tuulada la yidhaahdo raaxoole muddo shan iyo toban casho ah alxamdulilah mahaddaas ilaahay baa iskale kadib nimankaasaan u mahadinaynaa teeda kale waxaan ka faa'iidaysanay oo meeshaan dowladda lagu qabtay muddo shan iyo tobanka casho ah kitaabka tafsiirka ah maxaan ku idhahdaa imtixaan noogu qaaday imtixaamadii la qaadeen alxamdulilah lagu guuleystay si wanaagsan kitaab axaadiis oo maxaan ku idhahdaa ee, waajibaad isagana maxaan ku idhahdaa su-aalo badanaa la iska weydiiyey wax badanaan ka faa'iidaysanay marka bulshada dhan uma kala harin dumar maxaan ku idhaahdaa cayaal iyo ganacsato beelaha intooda un badanba wixii shacab ah oo jooga dhan waa ka faa'iidaysteen horay waxay xamladan dacwiga u gaartay deegaana dhowra ah hoosaga magaalada baydhabo halkaas oo kumanaan ruux ay ka faa'iidaysteen xamladan dacwiga islamarkaana lagu gaarsiiyey tawxiidka mahadsanid bashiir ugu dambeyntiina ee guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee degmada tiiglow ee wilaayada bokool xasan cabdiraxmaan ayaa sii anba qaadaya degmada tieglo waa xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa gaaray guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo howlo dardargarin ah oo dhanka waxbarashada ah ku marayey dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada guddigan markii ay gaareen tieglow waxay kulamo wada tashi ah islamarkaana looga tashanaya sidii loo horumarin lahaa waxbarashada la qaateen waxgaradka waalidiinta ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada waxaana kulamadaasi ka soo baxay in si wada jira looga shaqeeyo sidii loo dardargelin lahaa waxbarashada qeybaheeda kala duwan intaa kadib waxay xubnahan guddigay ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabul mujaahidiin ay dowraad sare loogu qaadaya aqoontooda u qabteen macalimiinta iyo ardayda dhigatay iskuulaadka iyo mu'asasaadka waxbarasho ee hoostaga maktabka iyagoona sidoo kale hadiyado kala duwan oo u badnaa qalabka waxbarashada gaarsiiyey dhammaan goobihii waxbarashada ay booqdeen goobaha waxbarasho ee guddigan cagta ay mariyeen waxaa ka mid ahaa iskuulka hoose dhexe ee saylici ee ka furan tieglow waxayna tartan dhiirigelin ah oo lagu ogaanaya heerka waxbarashae ardayda u qabteen wiilasha iyo gabdhaha wax ka barta iskuulka tartankan wuxuu ka qabsoomay bartamaha degmada waxaana soo xaadiray boqolaal dadweyne ah waxaa bilowday tartankii su-aalahana waxaa laga keenayay duruustii kala duwanaa ee lagu qaatay iskuulka ardaydana hore ay u soo qaateen sidan ayuuna tartanka u dhacay waxaan sugnaa oo ah inuu noo bilaabo tartankii waxaana lagu bilaabi doonaa majmuucada heshay alif oo ah majmuucada cabdilaahi bin cabbaas wuxuuna dhexmarayaa tartanka labada majmuucoha wiilasha oo loo yaqaana cabdilaahi bin cabbaas iyo gabdhaha oo loo yaqaana caaisha binta abibakar radia allaahu tacaala canhuma su'aashan waxay ka imaanaysaa maadada alculuum ama sayniska waxaa iskale majmuucada cabdilaahi bin cabbaas si fiican ha u dhegaystaan su'aashuna waxay leedahay maa hiya alkhaliya رحلات للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما نحلات قد جاء بجد صير مسعانا هما anoo magaalay leerow cabdirasaaq maclin maxamed majmuud cabdullaahi ibnu cabbaas degmada tiyeglow alkhaliyatu hiya wuxdat lbinaa'i fi ljismi alkaa'inaat alxay su-aasha la weydiiyey majmuucada cabdilaahi ibni cabbaas radia allahu tacaala canhuma ee ka imaanaysay maadada culuumka waxay uga jawaabeen si saxa waxayna ku guulaysteen laba darajo su-aashan waxaa iskale majmuucada caaisha binta abibakar ee gebdhaha wax ka barta madrasada cabdiraxmaan azaylici ee degmada tieglow waxayna leedahay udkur macna almuwaalaat rixlaat lilkhayr atayna namlau dunyana cazma نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما نحلات قد جاء بجد صير مسعانا هما أنا مقايل رو رحمة إسحاق أديان كترت ماشي عبد الرحمن الزيلي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه هي الحكم والنصرة لله وللرسول والمؤمنين في الأقوال والأفعال su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binti abibakar radiallahu tacaala canhuma waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo haddaba muddo tartanka uu socday qolo welibana ay ku dadaalaysay sidii ay guusha u qaadi lahayd ayuu tartanka soo gebagaboobay su-aasha la isweydiinaya dhegihiinna ka guuxaysana waxay tahay yay guusha raacday waa kan mid ka mida guddiga oo ku dhawaaqay natiijada tartankii maanta natiijadiisa waxay noqotay majmuucada caaisha binti abibakar radia allahu tacaala canhumaa waxay ku guulaysteen saddex iyo toban darajo halka majmuucada cabdilaahi ibnu cabbaas radiallahu tacaala canhumaa ay keensadeen sagaal darajo afar darajo ayaa waxay guusha ku raacday majmuucada caaisha binti abibakar sidaad maqlayseen waxay guusha raacday gabdhaha wax ka dhigtay iskuulka saylici ee degmada tieglow waxayna gabdhahan la tartami doonaan arday ka socota dugsiyada hoose dhexe ee degmada waajid ee wilaayada bakool tartankaas oo noqon doona mid xiise badan islamarkaana dhex mari doona degmooyinka tieglow iyo waajid ee wilaayada bakool waana qayb ka mid ah xamladii loogu magacdaray shaxadulhimam liahli alqimam ee guddigan ay ka wadeen dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abuu xasaan warbixinta warkiisane waxa ay u dambeysay warkii subax ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus xilligaana waa naga intaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh